أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه نزول عيسى بن مريم عليهما السلام هذا مدكان هذه مدان نزول عيسى قصة نزول عيسى وقصدي سودقدي نبي الله عيسى ابن مريم مريم بنت عمران ويل كيداها عليهما السلام ولي إمام البخاري رحمه الله تعالى وحا كل جرا قصده نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام halkan sheekhu wuxuu inooga sheegi doonaa axaadiistii ku soo aroortay nusuulu nebiyullaahi ciisa nebiyullaahi ciise inuu sheegay nebigeenu sala allahu calayhi wasalam inuu soo degayo fii aakhiri zamaan wa nusuulu ciisa min ashraadi saaca nebiyullaahi ciise soo degiddiisana waxay ka mid tahay calaamaadka lagu ayuu soo degi nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam isagoo cadaalad iyo xugum caadilana ummadda ku faafin doona nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa isxaaqu huwa isxaaqu bnu rahaweyhi alxandaliyu lmarwasi marba hadduu akhbarana uu yidhaaho waa isxaaqu bnu rahaweyhi alxandali xaafidka raximah llahu tacaala wuxuu leeyaha qowluhu xadahanaa isxaaqu huwa ibnu ibraahim almacruuf bibni rahaweyhi wainamaa jazamtu bidaalika sidaasaan anigu jasmiyuu yidhi oo shaki uusan iga jirin maca tajwiizi abi caliyin aljayaani abi caliy aljayaani isagoo banneeyey an yakuuna huwa inuu sheekhii macruufka aha noqdo waa ibnu rahaweyhi alxandali aw isxaaqa bna mansuur ama in laga dhigo isxaaq bna mansuur anigu waxaan sidaa u jasmiyuu yidhi litacbiirihi isxaaqa wuxuu cabiray biqowlihi akhbaranaa yacquub ay ibnu ibraahim lianna haadihi alcibaara yactamiduhaa isxaaqu bnu rahaweyhi cibaaradaa isagaa isticmaala isxaaqu bnu rahaweyhi kamaa curifa sida lagu gartay bilistiqraa raacraacid lagu sameeyey min caadatihi sheekha caadadiisa annahu laa yaquulu ma yidhaah ilaa akhbarana walaa yaquulu ma yidhaahu ibnu rahaweyhi alxandali xadathana waqad akhraja abu nucaymin fi lmustakhraji hada alxadiis min musnadi isxaaq ibni rahaweyhi wa qaala wuxuu yidhi akhrajahu albukhaariyu can isxaaq marka calaamadaas ee astaantaasaba lagu yaqaana isxaaq bnu rahaweyhi alxandali almarwasi akhbaranaa in laazamad isxaaqa faalxandaliyu xaazaha istixqaaqa qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa isxaaqu qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim aladi yantasib ilaa cabdiraxmaan bni cawf qaala xadahanaa abi waa ibraahim bnu sacdin can saalixin huwa saalix bnu kaysaan almadani can ibni shihaabi zuhriy ana saciida bna almusayab samica abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waaladii nafsii biyadihi aan ku dhaartaahe layuushikanna dhowaade oo dhowaadee an yanzila fiikum dhexdiinna inuu ku soo dego ibnu maryam nebiyullaahi ciise bnu maryam inuu soo dego ayaa dhow uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xakaman ay xaakiman xaal uu yahay isagoo ummadda kala xukumayo xaakimkaasna waxaa loola jeedaa walmacnaa annahu yanzilu xaakiman bi haadihi shariica shareeco kale lama imanayo nebiyullaahi ciise shareecada nebigeenna sala allahu calayhi wasalam shareecadaas shareecadaasuu ummadda ku kala xukumi doonaa nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam fa inna haadihi shariicata shareecada nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam baaqiyatun laa tunsakh waa shareeco baaqi ilaa qiyaami saaca noqonaysa oon la nasakhay bal yakuunu ciisa wuxuu noqonaa xaakiman min xukaami haadihi alumma ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama kuwooda wax xukuma xaakim ka miduhuu noqon nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam wa fii riwaayati leythi can ibni shihaab cinda muslimin xakaman muqsidan min dariiqi ibni cuyaynata can ibni shihaabin imaaman muqsidan waalmuqsidu alcaadil bikhilaafi alqaasid fahuwa aljaa'ir an yanzila fiikum inuu soo degaa dhow ibnu maryama xakaman xaakiman xaal uu yahay bi haadihi shariica shareecada nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo dadka ku xukumi doona cadlan xaal uu yahay isagoo caadil ah fayaksira wuxuu jebin doonaa uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalama asaliiba waa mucatabka mucatabka nasaarada mar walbaba qoorta ay ka laalaadiyaan waxa qoorta ay ku xirtaan oo istilaabka ah oo mucatabka la yidhaaho mucatabkaas uu jejebin doonaa leanna waxa weeye wuxuu tilmaami doonaa inuu baadil yahay iyo kadib iyo iftiraac cala allah waa been abuurad ilaahay ay ku been abuuranayaan nasaaradu saliibka marka iyagu waxay ula jeedaan sida iyagu ay aaminsan yihiin waxay leeyihiin waa alcuud alladii suliba calayhi ciise bnu maryam waxay ku leeyihiin waa laantii lagu dalaandalay oo lagu dilay nebiyullaahi ciise saasay gaaladu aaminsan yihiin sidaas awgeed laantii lagu dilay nebiyullaahi ciise habkaasay u samaysnayd ay leeyihiin oo istilaabka ah ee calaamada xa'da ah calaamadaas xa'da ahay u samaysnayd qoroga lagu dalaandelay nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wassalaam marka iyagu waxay leeyihiin qorogaas mar walbaba waa inuu qoorta nooga laalaado waxaan xasuusanaynaa dhibaatadii loo geystay nebiyullaahi ciise ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum yahuuddu ma aysan dilin nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam wamaa salabuuhu mana aysan dalaandelin walaakin shubbiha lahum qof isaga lagu shabahay nebiyullaahi ciise ayay dileen mahale nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam ilaaha kor yeelay fayagsira wuxuu jebin doonaa nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam asaliiba waa mucatabkii mucatabka gaaladu ay caabudayeen ayuu jejebin doonaa wayaktula wuxuuna dili doonaa alkhinsiira khinsiirka doofaarkan uu dili doonaa nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam wayadaca wuxuuna dejin doonaa alxarba meesha alxarba mu idin dhigi ya jisu idin dhigi nusqooyinkaasaa roona wuxuu yidhi qowluhu wayadaca alxarba fii riwaayati اlkushmihani aljizya walmacnaa wuxuu yahay ana diina yasiiru waaxidan diinku adduunka dhan wuxuu noqon doonaa hal diin oo xaqa markii uu soo dego nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam falaa yabqa axadu min ahli dimmati yu'addi ljizya qofkii jizye uu ka aqbali doonaahi ma jirto nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam wa qiila waxaa la yidhi macnaahu ana almaala yakhuru maalkaa fara baran doono xataa laa yabqaa ilaa uusan baaqi noqon man yumkinu ruuxuu suurtagal u yahay sarfu maali ljizyati lahu fatutraku ljizya jizyadoo dhanba waa laga tegi istiqnaa'an canha maadaama jizyadii laga kaaftoomay fayagsira wuxuu jebin doonaa nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam asaliiba mucatabkii ayuu baabi'in doonaa wayaktula wuxuuna dili doonaa alkhinsiira khinsiirkii wayadaca wuxuuna dejin doonaa aljizya jizyaduu dejin doonaa bimacnaa jizyaduu dejin doonaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye liannahu laa yaqbalu ila alislaam nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam markuu soo dego wuxuu leeyahay ima alqatlu wa ima alislaam qofka gaalkaa in la dilo ima inuu soo islaamo wax kale ma aqbali doono nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam wayafiida waxaana faafi doona uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalama almaalu maalkuna wuu faafi doonaa hantidaa badan doonto xataa laa yaqbalahu ilaa maalka uusan ka aqbalin axadun qof walbaa gurigiisa u buuxaa maalka oo qof sadaqa aqbalaya uusan jirin xataa takuuna sajdatu ilaa sajdadu ay ka ahaato halka sujuud sajdadaasoo alwaaxidatu ee keligeeda khayran mid ka khayr badan min addunya wamaa fiiha hal sujuud oo qofku ilaahay dartii u sujuudo ayaa waxaa ka khayr badnaanaysa u yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam adduunyada iyo waxa ku dhex jira oo dhan oo adduunyada iyo waxa ku dhex jira ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa sadaqadii qofku dadku ilaahay ay ugu dhowaan doonaan waa lifaqdi man yutasadaqu calayhi qof wax lagu sadaqaystaa la weyn qof walba hantidii gurigiisay u buuxdaa oo gurigiisay u taallaa marka maadaama sadaqadii ajir aan laga helaynin waxa ajirka laga raadinayo waxay noqon doonaan salaadaha faraa'isha iyo kuwa nawaafisha ah sunnooyinka ah marka qof walba wuxuu dhihi doonaa maalkan maadaama ajir aanan ka helaynin oo qof sadaqadayda aqbalaya uusan jirin qof walba wuxuu ku dadaali doonaa salaadaha salaadaha unbuu ku dadaalay uma markaa kabacdi yaquulu abu hurayrata abu hurayra wuxuu dhahayay waqra'u aqriya in shi'tum haddaad doonaysaan wain min ahli اlkitaabi ilaa layu'minanna bihi qabla mowtih wa yowma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida wain min ahli اlkitaabi ahlulkitaabka ka mid maaha ay axadun axad ka mid maaha ahlukitaab ilaa hadduu axadkaasi ahlukitaabka ka mid yahay layu'minanna wuu rumayn doonaahoo wuu rumayn doonaa bihi binabiy llaahi ciisa nabiyullaahi ciisuu rumayn doonaa qabla mowtihi ay mowti ciisa damiirkaa waxaan u celinay nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam cala istidlaali abi hurayra bi hadihi alaaya waa siduu asagu ula jeedo deliilka abu hurayra aayadda qaabkuu ka deliishanayo ilaa layu nebiyullaahi ciise dhimashadiisa ka hor ayaa qof walbo ahlulkitaab ee yahuud iyo nasaara ayuu rumayn doonaa intuusan dhiman nebiyullaahi ciise calayhi الsalaatu wasalaam oo intuusan dhiman nebiyullaahi ciise waxaa loola jeedaa waa xaalata nusuuli waa markuu soo dego nebiyullaahi ciise calayhi الsalaatu wasalaam liannahu laa yaqbalu ila alislaam yacni nasaaradii qofku hadduu diido islaamkii uu diido waa dilaa nebiyullaahi ciise calayhi الsalaatu wasalaam liannahu laa yaqbalu ljizya jizya asagu ma ogola nebiyullaahi ciise calayhi الsalaatu wasalaam wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuxuu yidhi alle subxaanahu watacaala yakuunu wuxuu ahaan doonaa nebiyullaahi ciise calayhim dadka ahlulkitaabka dushooda shahiidan mid ku markhaati fura annahu qad ballaqahum ayaa loola jeedaa annahum qad ballaqahum addacwa waddiin dacwadii iyo diintii inuu soo gaarsiiyey ayuu ku markhaati firi doonaa maalinta qiyaamaha markii la gaaro qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadahanaa ibnu bukayr waa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr almisriy قال حدثنا الليث ليث بن سعد المصري عن يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن نافع مولى أبي قتادة الأنساري ونافع ابن عباس نافع ابن عباس المعروف بمولى أبي قتادة الأنساري أن أبا هريرة قال وحير أبو هريرة قال رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحير كيف أنتم سيدتهن حالك نسيان قندونا idaa waktigii nasala uu soo dego ibnu maryama nebiyullaahi ciise markuu soo dego fiikum dhexdiinnana uu ku soo dego walxaal imaamukum imaamkiinuna minkum adinka uu idinka mid yahay yacni nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam ikraaman lihaadihi اlumma ummaddan karaamayn uu karaamaynayo awgeed laa yakuunu imaaman lilummati ummadda asagu salaadaha ka bixin maayo ummadda salaadaha waxaa ka bixin doonaa qof ka mida ummadda nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa ikraaman wa tabjiilan lihadihi اlummati almuxamadiya ummaddan muxamadiyadu karaamayn doonaa nebiyullaahi ciise calayhi الsalaatu wasalaam marka saasuu ula jeedaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu leeyahay kayfa antum idaa nazla bnu maryama fiikum wa imaamukum minkum imaamkiinuna adinka uu idinka mid yahay walidaalika riwaayatu muslim fii saxiixihi waxay ahayd nebiyullaahi ciise calayhi الsalaatu wasalaam markuu soo dego in dadku ay leeyihiin salli bina nebiyullaahi ciise u salaada naga bixi markaasuu nebiyullaahi ciise wuxuu leeyahay inna bacdakum calaa bacdin umaraa'u qaarkiin qaarka kale adinkaa yacni madaxka madax u ah oo salaada ka bixinaya takrimatan lihaadihi alumma karaamayn ummaddan la karaamaynayo oo nebiyullaahi ciise uu karaamaynayo calayhi salaatu wassalaam marka axaadiistaasi dhammaan waxay tilmaameen nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay oo qofka muslimka ahi inuu rumeeyana ay waajib tahay soo degidda nebiyullaahi ciisa fii aakhiri zamaan inay xaq tahay leannu nabiga sala allahu calayhi wasalam axaadiis fara badan ee muslim iyo bukhaari iyo kayrkiisaba ay wariyeen ayuu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qur-aankana xataa waxaa ku soo arooray nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam inuu soo degayo maalinta qiyaamaha uuna yahay min ashraadi saaca calaamaadka qiyaamaha lagu garanayo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wainahu lacilmu lisaacati falaa tamtarunna biha wattabicuuni hada siraadu mustaqiim ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wainahu ay ina nabiy llahi ciisa nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam lacilmun lisaaca ay lacalam bimacnaa ashraad min ashraad isaaca ayaa loola jeedaa waa calaamad iyo astaan ka mid ah astaamaha qiyaamaha qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala taabacahu ay yunus yunus bnu yaziid alayli waxaa xadiiska ku waafaqay cuqayl iyo walawsaaci cabdiraxmaan alawsaaci uu ula jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu maa dukira can bani israa'iil haadaa midkani baabu maayo ladiikii baabkiisa wey dukira huwa maaga la sheegay can bani israa'iil reer banu israa'iil waxyaalihii laga sheegay ayuu u baab yahay min alacaajiib waxyaalihii acaajiibta ah oo lala yaabay allatii kaanat fii zamaanihim waxyaalihii qaraa'ibta ahaa iyo cajaa'ibtii dhacday zamankii iyo xilligii ay noolaayeen nreer banu israa'iil axaadiistii uu nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu uga sheekeeyey cajaa'ibtii reer banu israa'iil ayaa sheekhu noo sheegi doonaa raximah allahu tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبوذكي البصري قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك هو عبد الملك بن عمير الكوفي عن ربعي بن حراش الكوفي لم يكذب قط علماء المحدثين توحي إلى شيخا ولقي بان موسن شيقن ربعي بن حراش الكوفي qaala wuxuu yidhi ribci qaala cuqbatu bnu camrin cuqbatu bnu lcamri alansaari wa huwa abu mascuud albadri waa saxaabigii yacni kunyadiisa la dhihi jiray abu mascuud albadriy qaala cuqbatu bnu camrin alansaari lixudayfata wuxuu ku yidhi xudayfatu bn اlyamaan saaxibu siri rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu ku yidhi alaa tuxadidunaa xudayfow ma nooga sheekaysid ma ayoladikii samicta aad ka maqashay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam axaadiistii nabiga aad ka dhegaysatay sala allahu calayhi wasalama qaybo ka mida maad noo sheegtay qaala markaasuu wuxuu yidhi xudayfa innii anigu samictuhu rasuulka waan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam inna maca dajaali dajaalka micigiisa waxaa ahday idaa kharaja dajaalku hadduu soo baxo maa'an wa naaran biyo iyo dab biyo iyo dabu wataa dajaalku markuu soo baxayo ayuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam faama latiitii yaro naasu dadku ay u malaynayaan bimacna dannigu faama latiitii yaro naasu dadku ay u malaynayaan annahaa latiidu annaaru inay naar tahay famaaun baaridun waa biyo qabow uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam sirtiiyuu noo sii kashifay nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa dajaalku asagu uu ku tilmaami doono yacni isagu waa naara iska jira oo qofkii aniga ibeenisa dabkaas iyo naartaasaan ku ridi uu dhihi doono nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waa biyo qabow ee meesha asagu uu ku tilmaamayo naar meeshaa galuu ula jeedaa nabigu sala allahu calayhi wasalam liannahu maaun baaridu biyo qabow wa ama ladii kii yaro naasu dadku ay u malaynayaan annahu ladiigu maaun biyo inuu yahay biyahaasoo baaridun qabow fa naarun tuxriqu waa naar wax gubaysuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa dajaalku uu ku tilmaami doono qofkii beenisa inuu naarta uu ku tilmaami doonana waa biyo qabow uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxa dadku ay u malayn doonaan inuu biyo qabow yahana waa naar wax gubaysa yacni waa cagsi cagsi wey mar walbaba waxa dajaalku uu ku tilmaamayo inuu biyo qabow yahana waa naar waxa naar uu ku tilmaamayana waa biyo qabow faman adraka qofkii haleelu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam qofkaasoo minkum idinka idinka mida falyaqac ha ku dhaco fi ladii kii dhexdiisii ha ku dhaco yaraa uu u malaynayo annahaa middaasi naarun inay naar tahay fa innahu sha'niye cadbun shay mid macaan wey kaasoo baaridun ee qabow waa biyo macaanuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam midda indhahaagu ay kuu tusayaan inuu dab yahay oo dajaalna uu ku tilmaami doono qofkii beenisa inuu dabkaa ku tuurayo ha ku dhaco yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waa cadbun waa maaun baarid biyo qabow wey yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala qaala xudayfa wuxuu yidhi waa bilisnaadi saabiq waa mutasil bilisnaadi saabiq qaala xudayfa wuxuu yidhi wasamictuhu waan maqlay nabiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay ina rajulan nin ninkaasoo kaana ahaaday fii man duul dhexdiisa ahaaday duulkaasoo kaana qablakum hortiina ahaaday ataahu rajulkaa waxaa u yimid almalaku malagaa u yimid liyaqbida ruuxahu si ruuxdiisii uu malagu u qaado fa qiila lahu markaasaa waxaa lagu yidhi ninkii ruuxda laga qaadayay hal camilta ma samaysay min khayrin ay khayran weligaa wax khayra ma samaysay qaala ninkii wuxuu yidhi maa aclamu ma ogi wax khayra inaan sameeyey anugu iskuma ogi qiila lahu markaasaa ninkii waxaa lagu yidhi undur bal fiiri wax khayra inaad leedahay fiirso oo kaf anigu ma ogi hayra laakiin anii anigu kuntu waxaan ahaa ubaayicu naasa dadka inaan la beectamo fi dunyaa adduunyada dhexdeedaan dadka la beecsami jiray oo ganacsi ayaan geli jiray iyo tijaaro wa ujaasihim dadkana waa abaalmarin jiray oo khayr iyo maaragta ahay sadaqo iyo ayaan dadka ka abaalmarin jiray qaabku u abaalmarin jirana jumlooyinkan soo socda ayaa tusaale u ahoo jumalul aatiya waa tawdiixun liqowlihi wa ujaasihim qaabka mujaasaadka jumlooyinkan soo socdaa caddaynayo fa undiruu waxaan u sugi jiray almuusira qofka tanaadka ah qofka daynka iga qaatay hadduu lacag leeyahay in muddaa waa iska sugi jiray markuu isiiyo ayaan ka qaadan jiray wa atajaawaz waxaan iska dhaafi jiray can ilmucsir qofka saboolkaana waa iska cafin jiray oo naxariistaasaan ganacsigaygu uu ku dhisnaa oo addoommada ilaahayan sidaa ugu naxariisan jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fa adkhalahu allahu aljanna ninkii ilaahay jannuu geliyey jannuu ilaahay geliyey subxaanahu wa tacaala taasina waxay ka mid tahay min karam illaahi tacaala wajuudihi waa ilaahay deeqsinimadiisa subxaanahu wa tacaala qofkaa wax khayraba laga waayey ilaa halkaas shay mahane halkaas shay waa alraxma raxmadda iyo ludfiga uu u samayn jiray dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta ah u dhimrin jiray xagga duyuunta iyo mucaamalada ayuu ugu dhimrin jiray halkaa khayr un baa laga helay ilaahay subxaanahu watacaala bifadlihi wa ixsaanihi wa karamihi adkhalahu allahu aljanna halkaas khayruu ilaahay janno ku geliy wixii dunuubtaana ilaahay ugu dhaafay subxaanahu watacaala qaala xudayfa wuxuu yidhi waa mutasil bilisnaadi saabiq wa samictu nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam ina rajula nin ayaa xadarahu ninkii waxaa u soo xaadiray almowtu malakulmowdaa ninkii u soo xaadiray falamaa yaysa ninkii markuu ka quustay min alxayaati noloshii markuu ka quustay owsaa ahlahu ahladiisii uu la dardaarmay idaa ana mutu haddaan anigu dhinto fajmacuu lii ii kulmiya xadaban qoryo qoryahaasoo katiiran fara badan wa awqiduu fiihi fi lxadab qoryaha dhexdiisana ku shida naaran dab ku shida xataa idaa akalad naartu markay cunto laxmii hilibkaygii oo wakhalasad naartu ay soo gaarto ilaa cadmi laftaydii ay soo gaarto oo famtu xishad la dhuxuleeyo laftii la dhuxuleeyo dhuxule ay noqoto fakhuduuhaa qaata laftii qaata fadxanuuhaa shiida laftaydii dhuxulaha noqotay shiidow uma markaa kabacdi unduruu yowman maalin fooriya yoomkaasoo raaxan ee dabayl leh maalin dabayl darani ay jirto fiiriya faduruuhu tuura almadxuun wixii aada shiideen oo lafahaygii aada burburiseen ood shiideen ku tuura filyami badda maalin dabaylo fara badan ay jiraan intaad fiirisaan lafahaygii la shiiday badda isaga firdhiyo fa facaluu dadkii sidii sameeyeen ninkii uu kala dardaarmay fa jamacahu llaahu ilaaha ninkii soo kulmiyey bimacnaa jamaca allaahu khalqa abuuristiisii ilaaha soo kulmiyey ninkii fa qaala ilaahay lahu ninkii wuxuu ku yidhi lima maxay baa facalta daalika sha'niga aada u samaysay oo marka aad lafahaagii shiidaysay oo waxaa dardaaranka aad ka dardaarantay maxaad ula jeeday qaala ninkii wuxuu yidhi min khashyatika liajli khashyatika ilaahu cabsidaada darteed adigaan kaa baqayo cuquubadaada iyo cadaabkaagaan ka baqayo fagafara allaahu lahu ilaahay waa u dembi dhaafay subxaanahu watacaala xadiiskan labaad isaguna wuxuu tusinaa min karami illaahi tacaala wujuudih ilaahay deeqsinimadiisa subxaanahu watacaala yakhtasu biraxmatihi man yashaa qofkuu doonuu ilaahay u naxariistaa subxaanahu watacaala laakiin maca daalika haddana ma bannaana qofku xadiiskan inuu ku dhaqmo qofku xadiiskan inuu ku dhaqmo caqiidadan uu qaato ma bannaana oo tusaale ahaan qofku inuu yidhaaho sida ninkan uu sameeyey ayaan samaynaho waa dardaarmi oo waxaan dardaarmaa lafahaygii in la shiido maalin markaa dabaylo ay jiraanna badda lagu firdhiyo leanna taas xaaraan waa qiso waaqiciyaah oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu naxariistay addoonkaas u sameeyey cabsida ilaahay dartii laakiin qofku inuu dardaarmo meydkiisii in la shiido oo yidhaaho sida ninkan oo kale naxariis u raadina taasi ma bannaana xadiiskan isoo loola dhaqmo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala qaala cuqbatu bnu camrin cuqbatu bnu camrin wuxuu yidhi albadriy oo abu mascuud albadri bilisnaadi saabiq wuxuu yidhi wa ana anigaa samictuhu nabiga maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay daaka ay alxadiisa saabiq xadiiskaas soo hormaray anaa nabiga ka maqlay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh markii horena riwaayadii hore waxay ahayd xudayfa xadiiska wariyey qaala xudayfa wa samictuhu yaquulu ina rajulan waxaa ku waafaqay marka abu mascuud albadriy abu mascuud albadri isaguna waa ku waafaqo wuxuu yidhi wa ana samictuhu yaquulu daaka anna waa maqluu yidhi nabigu xadiiska dhahayo sala allahu calayh wasalam wa kaana wuxuuna ahaa ninka sidaa u dardaarmay nabbaashan xabaalo faagatu ahaa nin xabaalaha faata oo karta karfanta intuu kala soo baxa karfantaa dadka ka iibsada saasuu camalkiisu ahaa jiray marka wa kaana nabbaashan waa mawquufun calaa cuqbata waa xadiis mawquuf calaa cuqbata bni camrin albadriyi laysa marfuucan ilaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam hadal nabiguu yidhi ma ahan sala allahu calayhi wasalam bal mawquufan calaa cuqbata bni camrin albadriy waa xadiis mawquufoo saxaabigaasi uu yidhi oo yacni uu ku fasirayo ninka camalkiisa iyo dhaqankiisa wuxuu ahaan jiray wa kaana wuxuu ahaa ninka sidaa dardaarmayay nabbaashan uu ahaa xabaalofaagat uu ahaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala waxaa jira mahmaaha oo yamanta ay iska leeyihiinoo waxay dhahaan raxima allaahu annabaash alawal nin xabaalofaagato ahaan jiray yamanta mar walboo dhacdo ay dhacdo yamanta halhayskooda raxima allaahu annabaash alawal ay kuleeyihin xabaalofaagatadii hore allah u naxariisto ay ku mahmaahaan marka mahmaahda ulajeedadeeda waxaa weeye waxay ku leeyihiin nin xabaalaha faagan jiray oo karfanaha intuu kala soo baxo dadka ka iibsan jiray ayaa markuu dhintay asagii nafsadiisii u dhintay ayaa dadkii dhammaa wada lacnadeen lacnatullaahi calaa nabaashi lacnatullaahi calaa nabaashi dadkii o dhan aa lacnaday camalka uu samayn jiray awoos marka waxay ku leeyihin qolada yamaniyiintu awlaaddiisii ayaa ka xumaaday lacnadda waalidkooda ku socota oo qof walba oo yemani uu leeyahay lacnatullaahi calaa nabaash uu leeyahy awlaaddii marka waa tashadeenoo waxay yidhaaheen aabbaheen maxaan uga badbaadin karnaa lacnadda ku socota oo ummaddii oo dhan ay lacnadayso markaasay waxay soo jeediyeen waxay yidhaaheen xabaalaha annaguna aan faagno markaan xabaalaha faagno bannaanka aan soo dhigno meydka aabba asagoo bannaanka sooma dhigi jirine aan ka darnay yidhaaheen xabaalihii faageen karfantiina waa kala baxeen meydkii oo qaawan ay bannaanka soo dhigeen iyagina waa dhuunteen bal lama oga qof waxaan ku sameeyey markaasaa dadkii markay magaaladii ay soo baxeen oo ficilkan foosha xun ay arkeen ay waxay yidhaaheen raxima allaahu annabaasha alawal xabaalo faagihii hore allah u naxariis kii yaroonaayo yidhaaheen kii meydka maba qaawin jirinba kii meydka maba qaawin jirinoo intuu karfanta kala baxo uu noo aasi jiray amwaadda noo aasi jiray kuwo waxaa yimiday dhaheen intuu karfantiina kala baxay haddana meydkii oo qaawan dariiqa soo dhigay markaasi waxay yidhaaheen raxima allaahu annabaasha alawal xabaalofaagihii hore allah u naxariistay marka waxay ku mahmaahaan wixii la arki jiray wax ka daran hadday yimaadaan wixii la arki jiray wax ka daran awlaaddii marka lacnaddii waalidkooda saasay uga joojiyeen waalidka wax lacnadaya ma lahana waxay noqotay un halhayskii wuxuu isku bedelay raxima allaahu annabaasha alawal uu isku bedelay lacnaddii waalidka lacnadaya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد هو المروزي قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن- عبد الله بن مبارك المروزي قال أخبرنا معمر معمر ابن راشد البصري ويونس عن الزهري قال وحور الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله هو المسعودي ومسعودي هو أن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال وحيره لما نزل برسول الله رسولك إلهي مركي اللوسو الدقي صلى الله وسلم وبارك عليه إن نزل به ملك الموت markii malaku mowdku ku soo degay nabigu sala allahu calayhi wasalam dafiqa wuxuu gudagalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam yadraxu inuu tuuro khamiisatan go' calaa wejihi wejiga inuu go' isaga tuuro nabigu sala allahu calayhi wasalam oo mare uu saarto wejiga nabigu sala allahu calayhi wasalam fa idaa waktigii ikhtama markuu marada ku huuro nabigu sala allahu calayhi wasalam oo kulayl maradu ay ku qabato kashafaha marada waa ka faydaya can wejihi wejigiisuu ka faydayay nabigu sala allahu calayhi wasalam faqaala nabigu sala allahu alayh wasalam isagoo xaaladaa ku jira wuxuu yidhi walxaal huwa nabigu sala allahu alayh wasalam kadalika xaalkaa isagoo ku sugan uu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu dhahayay lacnatullaahi cala yahuudi wanasaara yahuud iyo nasaara dushooda lacnad allah yeelo itakhaduu waxay ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurtoodii waxay ka samaysteen masaajidda meelo lagu sujuudo waa jamcu masjidu meelo lagu sujuudo ayay ka dhigteen bimacnaa kaanuu yasjuduuna cala alqubuur qubuurta dusheeday ku sujuudi jireen ow kaanuu yusalluuna ila alqubuur ama qubuurta xaggeedayba u tukan jireen waa sida macnaha xadiiska muxadisiintu ay ku fasireen yuxadiru nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka digayey maa ayoladii kii ayuu ka digayey sanacuu yahuud iyo nasaara wixii uu sameeyey waxay sameeyeen ayuu ummadda uga digayey nabigu sala allahu calayhi wasalam oo qubuurta xaggoodii u tukan jireen kaanuu yusalluun ila alqubuur aw kaanuu yasjuduuna calayha ama waaba ku dul sujuudi jireen قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار هو البندار قال حدثنا محمد بن جعفر هو الغندر قال حدثنا شعبة عن فرات القزازي وفراد ابن عبد الرحمن البصري المعروف بالقزاز قال فراد وحوري سمعت أبا حازم وسلمان الأشجعي قال وحوري سلمان الأشجعي قاعدت وحن لفريستي أبا هريرة خمس سنين شن سنة أيان لفدي أبو هريرة علمي أن كبرني waa ruwaadda ugu waaweynee abi hurayra cilmiga ka xambaartay salmaan alashjaci almacruuf biabi xaasim qaacadtu waxaan la fadhiistuu yidhi abaa hurayra khamsa siniina shan sana ayaan la fadhiyey fa samictu abu hurayraan maqlay yuxadisu xaal uu ka sheekaynayo nabigu sala allahu alayhi wasalam can inabiy nabiga uu ka sheekaynayo sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi kaanat banu israa'iil waxay ahaan jireen tasuusuhum inay maamusho alambiyaa ambiyada iyo rususha ayaa taladooda hayn jiray diinahum wa dinyaahum diintooda iyo adduunyadaba waxaa maamuli jiray ambiyada kullamaa mar kastoo halaka nebiyu nabi uu halaagsamo khalafahu waxaa ka daba mari jiray nebiyu nabi kale nabi kalea ka khaliif noqon jiray wa innahu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam shaaniye laa nebiya bacdi aniga gadaashay nebi ma jiruu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam nabi iga dambaynaya ma jiruu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam waseyakuunu waxaana ahaan doona khulafaa'u madaxa ahaan doona dad madaxa ayaa ayaa iman doona uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam fayakhuruuna madaxdaasi way fara badan doonaan qof walba wuxuu sheegan doonaa yacni siyaasadda inuu asagu hormuud u yahay ama siyaasadda asagu inuu hogaaminayo ayuu sheegan doonaa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen saxaabadii famaa ta'muruna oo maxaadna amree nabiyullahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam madaxdu markay farabataan oo mid walba amiirnimo uu sheegto iyo siyaasadda inuu hormuud u yahay maxaadna amri qaala nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fuu oofiya baycata alawal bibaycati alawali kan hore ballankiisa oofiya falawali kan kaleo kusii xigo awalkaa ballankiisa oofiyuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam madaxweynihii ugu horreeyey oo marka horeba bayco iyo ballan aad la gasheenoo amiirnimo aad u ictiraafteen kaas oofiya ballankiisa isagaa ku xaq leh yacni ictiraafka iyo baycadiisa in la oofiyo acduuhum siiyuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam dadka madaxda idin ah xaqahum xaqa idinku leeyihiin xaqa idinku leeyihiin macnaa waa min ataacati bilmacruuf waa in macruufka lagu adeeco xaqa uu ula jeedo nabigu sala allahu calayhi wasalam fa ina allaha ilaahay saa'iluhum madaxdiinna ilaahay waa weydiin doonaa camaa iladii kii wax ka weydiin doonaa istarcaahum ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka ilaalin dalbay wixii laga dalbay inay ilaaliyaan waa xuquuqda ummadda ay hogaaminayaane xuquuqdaasaa la weydiin doonaahu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam dee qof walba naftiisii yaaba uu ka baqi su-aalaha kusoo wajahnaan doona amaama allahi tacaala eh intaasoo khalaa'iqa haddii mid mid ilaahay subxaanahu wa tacaala su-aalo kaaga weydiiyo caafimaadkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo amnigoodii iyo diintoodii intaasoo ummada haddii mid mid su-aal lagaa weydiiyo xaalkaagu muxuu noqon doonaa laakiin hadda waxaad moodaa waxaasoo dhanba shayddaanku inuu ka dhega tiray kana indha tiray dadka madaxda ahoo nin walba waxaad moodi uun inuu maaragtaa kitaabkii ilaahay ayuu qof walba uu ku dhaartay oo u maray maca daalikana waxaa weeye qof walbaa wuxuu doono iska samay wuxuu doono ayuu qof walbaa iska samayn marka qofka nidaamkaas oo kale ku dhaqmaya waa caduwun linafsihi waa qof maslaxaddiisii aan garanaynin oo nafsaddiisii cadow ku ahw nafsaddiisii qof cadow ku ahw qof walba tiisiiyuu la yaaban yahay nafsaddiisa haddii su-aale laga weydiiyo ayuu qof walbaa ka baqi oo ka welweli maxaad u malaynaya intaasoo ummada haddii su-aale lagaa weydiiyo sayidinaa cumar xilligii khilaafada uu hayn jiray ayaa markaa wuxuu dhihi jiray sayidinaa cumar akhshaa an yas'aliniy allahu tacaala can albaqla allatii bilciraaq lima lam tuslix laha dariiqa yaa cumar wuxuu dhihi jiray sayidinaa cumar waxaan ilaahay ka baqi baqasha ku simbirrixanaysa ciraaq in ilaahay su-aalo iga weydiin doono oo ilaahay uu dhihi doono lima lam tuslix laha dariiqa yaa cumar cumarow waddada maxaad ugu hagaajin weyse ila adigaa mas-uuliyad sheegtay baqasha ku simbirrixatay ciraaq maxaad waddada ugu hagaajin weysay cumarow in la yidhaaho ayaan ka baqaahu dhihi jiray waa caqliga nadiifka markuu shaqaynayo iyo diintu markay shaqaynayso iyo iimaanku markuu nool yahay saasuu u fekeri iimaanka xayaata qalbi hadday jirto qalbigu uu nool yahay saasuu u fekeri way yacnaa waxaa weeye lima lam tuslix laha dariiqa yaa cumar cumarow waddada maxaad ugu hagaajin weysay baqashaa waana xaqiiqa waxbaa laga weydiin xayawaanaadka meesha ku kufaya bal bini aadam iska dhaaf waxaa ku kufaya madaxda waxbaa laga weydiin doonaa waxa iyagu ay dusha saarteen mas-uuliyad ay saarteen qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala xadaanaa saciid bna abi maryam huwa almisriyu qaala xadaanaa abu kasaan wa moxamed bnu mutarif almacruuf biabi kasaan qaala xadaanii zayd bnu aslam almadani can caطaa'i bni yasaar almadani can abi saciidin huwa alkhudriyu ana nabiya nabiga sala allahu wsalam wbaaraka caleyh qaala wuxuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam latattabicunna raacdaan oo raacdaan sanana man duul waddooyinkiina ayaad raaci doontaa duulkaasoo qablakum adinka idinka horreeyey shibran min shibrin taakaad u raaci doonta taakadaasoo bishibrin maca shibrin taaka micigeeda ahaatay taaka taako ayaad dariiqooda u raaci doontaan ummadihii idinka horreeyo wa diraacan dhudhun ayaad u raaci doontaan min diraacin diraacaasoo bidiraacin maca diraacin dhudhun micigiisa ahaaday xataa low salakuu dadka idinka horreeya haddii ay maraan juxra dabbin abeeso godkeeda haddii ay galaan salakuu bimacnaa hadday galaan bimacnaa dakhaluu hadday galaan xataa juxra dabbin abeese godkeeda hadday galaan xataa la salaktumuuhu godkaas waad la gelaysaan god abeeseo wax la galaba aan ahayn haddii ay galaan gaaladii waad la gelaysaan qulnaa markaasaan waxaan nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow alyahuuda waannasaara tacnima waxaad ula jeedaa alyahuud waannasaara dadka aan ku dayanayno oo taaka taaka aan ugu dayanayno iyo dhudhundhudhun yahuud iyo nasaara miyaad ula jeedaa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama faman yaa kale uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam oo yaa kalen ula jeedaa iyaga un baan ula jeedaa u yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka nabiga sala allahu alayh wasalam hadalkiisa xigmad weynaa ku suganoo xataa low salakuu juxra dabbin la salaktumuuhu yacni god abeeso waa xayawaanaadka godadka ay qotaan godka ugu dullisan wey oo uguna cidhiidriga badan wey maca daalika god abeesoo wax la gala aan lahayn yacni waa shay shayga kan ugu foosha xun haddii ay sameeyaan yahuud iyo nasaaro yacni shaydaanka idin qurxinayo waad ku raacaysaan uu ula jeedaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waqad waqaca maa akhbara bihi almustafa sala allahu calayhi wasalam waana dhaceen oo xaqiiq ahaanay u dhaceen wixii nabigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalam leannu dadkii waxaa loo qurxiyey dhaqamadii gaalada dhaqamadii gaalada ayaa dadkii loo qurbiyey qurxiyey ilaa loo arkayba haqaafo iyo ilbaxnimo inay tahay ilbaxnimo inay tahay ilaa loo arkay wax kalena ma keenayaane waxaa keenaya haziima nafsiya qofku inuu gaal ku daydo sheekh la yidhaaho ibnu khalduun raximahu llahu tacaala kitaabkiisa muqadamada ah ee la yidhaha muqadamatu ibnu khalduun ayaa ibnu khalduun waxaa la weydiiyey dadku maxay ugu daydaan qof kaloo bini aadam ah dabeecadda qofka yacni maxay maxaa keenaysa inuu qof kale uu ku daydo ayaa ibnu khalduun la weydiiyey markaasuu ibnu khalduun wuxuu yidhi hiya alhaziimatu nafsiya qof haddaad aragtiduu yidhi qof kale ku dayanaya waa qalbi jabuu yidhi muraalkiisaa jabay yacni qofkaasuu u muraal jabay wuxuu isleeyahay noloshaadu ma saxmayso haqaafadaada iyo ilbaxnimadaaduna ma saxmayso ilaa qofka aad ku dayato marka qof haddaad aragtiduu yidhi qof kale ku dayanaya qofkaasuu aaminsan yahy inuu ka sarreeyo noocun yacni nolosha ka mida inuu uga sarreeyo ayuu qofkaasi aaminsan yahay marka dadkan gaalada ku dayanaya waa sida ibnu khalduun uu sheegaye cillad kale ma jirtee waa haziima nafsiya gaaladii u qalbi jabeenoo waxay aaminsan yihiin gaaladu inay ka labis wanaagsan yihiin waxay aaminsan yihiin gaaladu inay ka ilbaxnimo badan yihiin waxay aaminsan yihiin gaaladu inay ka aragti dheer yihiin saas awgeeday marka labiskoodii iyo dhaqamadoodii oo dhan ayay dadkii u soo guuriyeen gaaladii oo raadkoodiina ay u raaceen wax kalena ma ahane haziima nafsiya wey waa dadka qalbi jab wey qofku haddaad qof u qalbi jabaysid waa inaad u qalbi jabtid nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam hadyigiisii iyo nabiga sunnadiisii sala allahu calayhi wasalam waa inaad u qalbi jabtid oo qalbigaagu u jabo tidhaaho noloshaadu ma saxmayso ilaa aad ku dayato nebiyullahi moxamed sala allahu calayhi wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة والبصري قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا خالد وخالد الحذاء عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الذي فر من القضاء شيخي قال لماذا مصر حق يدعو عررين عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور أنس ذكروا dadku waxay sheegeen annaara dab ayay sheegeen oo markii laga tashanayo la dhahayay aadaanka maxaan astaan iyo calaamo uga dhignaa dadka qaaraa waxay yidhaaheen xilliga salaadaha aanu dab shidno nebiyullahi moxamed sala allahu calayhi wasalam kamaa yuuqidu lmajuus sida qolada majuusiyiinta ah oo dabka yacni caabuda sida ay astaan uga dhigtaan dabkaas aanu dab shidno qolaa soo jeediyeen wanaaquusa naaquusna way sheegeen turumbo turumbadaa la yeerinayo iyo waxaa la yeerinayo xilliga salaadaha qolana saasay soo jeediyeen oo aadaanka aan astaan uga dhigno naaquus fadakaruu dadkii waxay sheegeen alyahuuda waannasaara bimacnaa calaamaati alyahuud waannasaara astaamaha yahuudda iyo nasaaraha salaadahooda ay astaan uga dhigtaan ayay dadkiis sheegeen fa umira bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca alaadaana aadaanka inuu labalabeeyo oo bimacnaa kelimo walba laba goor uu ku dhawaaqo bimacnaa haalib alaadaan baabul aadaanaan kusoo qaadina waa sida haalibkiisa leanna waxaa weeye takbiirta awal laadaam waa murabbac afar gooraa lagu dhawaaqi wa an yuutira inuu watar uu ka dhigo ayaa bilaal la amray aliqaamata iqaamadana uu watar ka dhigo bimacnaa an yadiqa bimaratin waaxida kelimo kasta inuu hal mar uu ku dhawo waa haaliban sida haalibkaa way ilaa lafd aliqaama ilaa lafd aliqaama isagu waa matna laba goor ayaa lafd aliqaama yani la akrin قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف والبيكندي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الأعمش عن أبي ضحى ومسلم ابن الصبيح المشهور بأبي الضحى عن مسروق هو مسروق بن الأجدع الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت وحيا هيد أمنا عائشة تكره مد نعب وكهذا أن يجعل أي المصلي قفك صلاة تكن يده قعنتي سينو يالو في خاصرته kellidiisa inuu gacanta yeelo ayay aada u dhibsan jirtay oo kahan jirtay umuna caaisha yacni qofku markuu tukanayo inuu keliyaha saas oo kale uu qabsado ayay nici jirtay umuna caaisha wa taquulu waxayna dhihi jirtay umuna caaisha ina alyahuuda tafcaluhu ina alyahuuda yahuud ayaa tafcalu samaysa hu shanigaas shanigaa yahuuddaa samaysa oo yahuudda ayaa kilkilaha qabsata saasay dhihi jirtay umuna caaisha waana makruuhaatu salaada قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تابعه سفيان سفيان وحا حديثك كوا فقي شعبة عن الأعمش قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم أدينك أجشينا أجشات كل من يسان في أجل من خلا بالنسبة لأجل من خلا بالنسبة النسبين في أجل بمعنى لأجل من duul ajashooda markii loo nisbeeyo duulkaasoo khalaa tegey oo min alumami ummadihii hore ah maa iladii kii wey nisbadaas bayna salaati alcasri salaada casirka u dhexeeya ilaa maqribi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro salaada casirka iyo maqribku siday isugu dhow yihiin sidaasoo kale ajalkiinuna uu aad isugu dhow yahay oo wakhtiga aad ku dhimanaysaan uu yahay wakhti aad u yar oo cumrigiinnii iyo ajashiinniiba ay yar tahay markii loo nisbeeyo بالنسبة للأمم الخالية الماضية السابقة markii loo nisbeeyo ummadihii tegey oo heer caad iyo heer hamuud iyo markii cumrigiina loo nisbeeyo cumrigiinu aad u gaaban yahay ayuu ula jeedaa nabigu salى اllahu wslam wbaaraka caleyh wa inamaa in kale maahane mahalukum adinka tusaalihiina iyo wa mahalu lyahuudi waاnasaara yahuud iyo nasaara tusaalahoodii karajuli nin oo kale weeyuu yihi nabigu salى اllahu aleyh wasalam ninkaasoo istacmala shaqaalaystay cumaalan dad shaqaalo ah shaqaalaystay oo fa qaala ninkii yidhi man yacmalu liyaa ii shaqaynaya ilaa nisfi nahaar calaa qiraatin qiraatin hal qayb hal qayb yaa iigu shaqaynaya waa ajzaa min adinaar ajzaada dinaarka ka mid a loola jeedaa hal qayb yacni hal shilin oo kale ayaa loola jeedaa yaa iigu shaqaynaya fa camilat ilyahuudi yahuuddii waa shaqeeyeen ilaa nisfi nahaar ilaa maalintii kale bar laga gaaray yacni nabigeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay maca anna cumrigeennu uu iska yar yahay haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu fadilay bisababi nebiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam oo cumrigeennaas gaaban in camalkeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala mudaacaf uu ka dhigay oo ajirkeennu uu ka badan yahay binnisbati lilumami alkhaaliyati asaabiqa fa camilat ilyahuudi yahuudi waasame waa shaqeeyeen ilaa nisfi nahaar laga gaaro calaa qiraadin hal shay ay ku shaqeeyeen qiraadin hal shay ay ku shaqeeyeen uma qaala markaasuu ninkii haddana wuxuu yidhi man yacmalu liyaa ii shaqaynaya min nisfi nahaar laga bilaabo ilaa salaati alcasri laga gaaro calaa qiraadin qiraadin hal shaya igu shaqaynaya fa camilat nasaara nasaara waa shaqaysay min nisfi nahaar laga bilaabo ilaa salaati alcasri laga gaaro calaa qiraadin qiraaday ku shaqeeya nasaara uma qaala ninkii wuxuu yidhi man yacmalu liyaa ii shaqaynaya min salaati alcasri laga bilaabo ilaa maqribi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro waa wakhti yarow intay isu jiraan maxayna ku shaqaynaa qofkaasi calaa qiraadayni qiraadayn laba laba qiraad wakhtigiina wuu yareeyey yacni ujradiina wuu badiyey waa tusaale cajiib oo nabiga sala allahu alayh wasalam ummaddeenna uu ka bixiyey uma qaala markaasuu alaa hooy fa antum adinku aladiina kuwiyaa tihiinuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam tacmaluuna shaqaynayay min salaati alcasri laga bilaabo ilaa maqribi shamsi laga gaaro calaa qiraadayn qiraadayn macnaa ajrunaa mudaacaf binisbati lilumami asaabiqa saasuu ula jeedaa nabiga salى اllahu عalيه wasalam ajrunaa wa hawaabunaa mudaacaf binisbati lilumami الsaabiqa annaga ajirkeena laba jibaarow markii loo fiiriyo wey ummadihii hore markii loo fiiriyo alaa hoy lakum adinku waxaad leedihin u yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam alأjru maratayn ajirka laba gooraad le isagoo mudaacafa faqadibat اlyahuudu wالnasaara yahuudi iyo nasaaradii waa caroodeen uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam fa qaaluu waxay yidhaha naxnu annaga agharu badan camalan min camalin xagga shaqada annagaa ummaddan ka badan wa aqalu annagaana yar cataa'an min cataa xagga mushaarka iyo waxsiintana annagaa ku yar qaala allahu ilaahay markaa wuxuu yidhi hal dalamtukum anigu ma idin dulmiyey min xaqikum shay-an xaqiinima waxbaan idinka dulmiyey ajirka anigaa iska leh qofkan doonana waa u badin saasuu ila jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qaaluu markaasi waxay yidhaaheen laa nama aadan dulmin qaala markaasuu wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala fa inahu ajirku fadlii aniga fadligaygii wey ucdiihi ajirka waxaan siiyaa man ruux ruuxaasoo shi'tu aan doonayo ciddaan doonaan fadili yidhi ilahi subxana wa tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله والمديني البصري قال حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة عن عمرو هو عمرو بن دينار المكي عن داووس هو داووس بن كيسان عن ابن عباس قال وحر ابن عباس سمعت عمرا مغلي يقول حالوا له سيدنا عمر قاتل الله فلانا هبل لعنة الله كدل أوي ألم يعلم هبل ما أغان المياه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود يهود إلهي لعنتها كردو inuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ma ogaan miyaa hebel oo yahuud maxaa lagu lacnaday xurimad calayhim waxaa laga xarimay u yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam yahuudi ashuxuumu xayrtiyaa laga laga xarimay xayrtii inay cunaan ayaa laga xarimay fajamaluuha xayrtiiyay dhalaaliyeen subag ayay ka dhalaaliyeen fabaacuuha almajmuula midii la dhalaaliyey waa zaydkii iyo duhnigii kii la dhalaaliyey waa saliiddii saliiddii marka gateen markaas waxay yidhaaheen inamaa xurimat calayna ashuxuumu wa inanaa ibtacna wa inanaa bicna adduhna wazayd annaga waxaana la ka xarimay yidhaaheen xayr waxa annagu aan dadka ka iibsanaynana waa saliid iyo subag marka xaaraamtii kuma aanaan dhicin xaaraamtii kuma aanaan dhicin marka ninkan wuxuu sameeyey sayidina cumar ayaa wuxuu u diray jizyu u diray wuxuu yidhi qolo dimiyiin ah jizye ka soo aruuriyu yidhi sayidina cumar markaasuu qoladii gaalada ahay jizyada markuu u tegey ayaa saxaabigii waxay ku yidhaaheen annagu lacag ma hayno laakiin khamran haynaa khamro ayaan haynaa khamradiiuu marka ka qaaday khamradiiuu gaday khamradii markuu gaday uu lacagtii u keenay sayidina cumar lacagtii ayuu sayidina cumar u keenay markaasuu sayidina cumar wuxuu yidhi qaatala allahu fulaanan alam yaclam ana annabiya sala allahu alayh wasalama qaal lacana allahu alyahuuda xurimat calayhim ashuxuum fajamaluuha fabaacuuha oo ninkan ma dhaqankii yahuud oo kale u sameeyey yiri yahuud xayraa laga xaray markaasay xeelaysteen xayrtii intay dhalaaliyeen oo subag ay ku dhalaaliyeen ayidhi annagu waxaan gadannay waa subaga xayr ma aha saas yidhaaheen marka isaguna ninkani ma wuxuu doonay inuu xeelaysto sida xeeladii yahuudda oo kaleo yacni khamradiiu intuu jizye ahaan uga qaaday ayuu iibiyey markaasuu lacagtii annaga noo keenuy waa xaaraan buu ula jeedaa sayidina cumar qaala alimaamu albukhariy raximah allahu tacaala taabacahu ibnu cabaas xadiiska waxaa ku raacay oo ku waafaqay jaabir iyo abu hurayra can الnabiy salى اllahu alayh wasalam qala imam الbukhariي raximah اllahu taعala xadaثna abu caasim الضaxaak bnu makhladi اlbasriy qala akhbarana alawsaaci qala xadaثna xasaan bnu cadiya xasaan ibnu cadiyata الshaami waa lixda xasaan oo kitaabka ku dhex jirta mid ka midow xasaan ibnu cadiya xasaan ibnu cadiya waa shaamiyun xasaanka labaad waa xasaan ibnu haabitin shaaciru rasuuli اllah salى اllahu alayhi wasalam wa huwa saxaabiyun jaliil waana saxaabiyu jaliila wey xasaanka labaad xasaanka saddexaad waxaa la yidhaha waa xasaan ibnu xurayfin albasriyu xasaan ibnu xurayf albasriyu yarwi can cimraan ibni xusein waa taabici wuxuu wax ka qaadaa cimraan ibni xusein xasaanka afraadna waxaa la yidhaha waa xasaan ibnu ibraahim alkirmani xasaan ibnu ibraahim alkirmani wa huwa aclىa طabaqa min aلثalaaثa saddexdii aan soo marnay isagaa ka dabaqa saray leanna waxaa weye dabaqadiisi wayba sii hoosaysaa isagoo yarwi canhu caliyu bnu اlmadini caliyu bnu اlmadini sheekhiisii wa caliyu madini sheekhiisii wa marka kan waa waa dhowaaba midkan isagu waaba dhow yahayo waxaa la yidhaha waa xasaan ibnu ibraahim alkirmani yarwi canhu caliyu bnu اlmadini waa shaykhu اlbukhaari sheekhiisii ayaaba wax ka qaadaba xasaanka shanaadna waa xasaan ibnu abi cabbaadin albasriyu xasaan ibnu abi cabbaadin albasriyu taqadama lanaa fi kitaab alcumra kitaab alcumra ayaan ku soo qaadanay waseyaأtii lanaa fii gaswati uxud gaswati uxudna waa noogu iman doonaa xasaanka ugu dambeeya waa xasaan ibnu cabdillaahi alwaasidi shaykhu اlbukhaari kanaa ugu dambeeya shaykhu اlbukhaari kan waaba shaykhu اlbukhaariba inta kale isagu wuu ka cumri dambeeya cumri ahaan waa xasaan ibnu cabdillaahi alwaasidi wa huwa shaykhu اlbukhaari bukhaariyaaba wax ka qaadaba xasaanka lixdaas xasaan qala alimaamu الbukhariي raximah اllahu taعala xadaثna abu caasim ضaxaak bnu makhladi الbasri qala akhbarana awzaci qala xadaثna xasaan bnu cadiyata الshami can abi kabshata abi kabshata waa asaluli الshami can cabdillaahi bni camrin cabdillahi bni camr bni اlcaas ana nabiya nabigu salى اllahu عalيyh wasalam qaala wuxuu rasuulku salى اllahu عalيyh wasalam balliquu canii xaggayga ummadda iga gaarsiiya oo turaadkii iyo dhaxalkii diineed oo aan ka tegey ummadda gaarsiiyuu ula jeedaa nabigu salى اllahu عalيyh wasalam walow aayatan walow kaana haba ahaado almublaqu bihi shayga ummadda la gaarsiinayo aayatan hal aayad ba allah ka dhigay ummadda diinta iga gaarsiiyu yuri nabigu salى allahu alيyh wasalam waxadisuu can bani israa'iil reer banu israa'iilna ka sheekaysta walaa xaraja ciriiri iyo dembi calaykum dushiina ma ahanin oo yacni ku dembaabi maysaan axaadiista banu israa'iil reer banu israa'iil inaad ka sheekaysataan dembi ma ahan ayaa loola jeeda ulajeeddada marka laga leeyahay xadisuu can bani israa'iil waa bimaa laa taclamuuna kadibahu wax aadnaan ogeyn inuu been yahay waxaa reer banu israa'iil marka laga sheekaysanayo nabigu sala allahu alayh wasalam uu leeyahay xadisuu can bani israa'iila walaa xaraj waa bimaa laa taclamuuna kadibahu waa wax aadnaan ogeyn inuu been cad yahay ama haddaad og tahay qisadan reer banu israa'iil inay tahay qisa waadixatu lkadib qiso beenteedu cad tahay haddaad og tahay falaa yajuusu taxadutdu can bani israa'iil ma bannaana markaa in laga sheekaysto qisaskii reer banu israa'iil sida qisooyinkii aanu soo marnay oo qisatu nebiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam oo qisas banu israa'iil oo la dhahayo nebiyullaahi daawuudaa haweeney jeclaaday oo isha uga dhacday markaasuu ninkii haweenayda qabay ayuu dagaal u diray si dagaalka uu ugu soo dhinto markaasuu haweenaydii guursaday nebiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam taasoo kale ma bannaana in laga sheekeeyo leanna waxaa weeye waa kadib waadix wa huwa laa yaliiqu bimansabi alambiyaa ambiyada mansabkooda caaligaana uma habboona waman kadaba calaya dushayda qofkii ku been sheeguu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam mutacamidan xaaluu u kasayo isagoo u kasayaa qofkii been iga sheega falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu makaanu fadhigiisii mina naari naarta xaggeeda ha ka diyaarsado yidhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh weliba nabiga sala allahu calayh wasalam qofkii ka been sheega abu moxamed aljuwayni sheekh la dhihi jiro a'immada shaaficiyada ugu waaweyn xakama bikufri man kadaba calaa rasuuli illah sala allahu calayh wasalam abu moxamed aljuwayni isagu wuxuu qabaa inuu gaal yahay qofkii nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo og inuu been yahay waxa uu ka sheegayo qofkii axaadiis u nisbeeya nabigu sala allahu calayh wasalam uuna og yahay xadiiskan inuu been yahay abu moxamed aljuwayni wuxuu yidhi waa gaal walaa tuqbalu towbatuh waana kaafir uu leeyaha toobadiisana laga aqbali maayo wuxuu yidhi sheekhu qowluhu waman kadaba calaya mutacamidan taqadama sharxuhu mustawfan fi kitaabi اlcilmi wadakartu cadada man rawaahu wa sifata makhaarijihi bima yugnii can اlicaada wqad itafaqa alculama waxay isku waafaqeen calaa taqliidi alkadibi calaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wa anahu min alkabaa'ir inuu dembiyada waaweyn ka mid yahay xataa baalaqa ilaa uu xeel dheeraaday ashaykh abu moxamed aljuwayni faxakama wuxuu sheekhu xukumay bikufri man waqaca minhu dalika qofkii arrinkaasu ka dhaca oo nabiga salى اllahu alayh wasalam si ula kaca been ka sheegay inuu gaal yahay wa kalaamu اlqaadi abi bakr ibn اlcarabi yamiilu ilayhi sheekha hadalkiisuna saasuu u leexday yani abibakr ibn اlcarabi wajahila waxaa jaahil noqdu yuri sheekhu man qaala qofkii yidhi min alkaraamiya iyo wabacdi almutasahida iyo dadka zuhdiga isku kallifa qaarkood ina alkadiba cala الnabiy waxa yidhaha nabiga in lagu been sheego salى اllahu alيه wasalam yajuusu waa bannaan yahay fii ma yatacallaqu bitaqwiyati amri اdiin haddiiba beenta waxay yidhahdeen arrinka diinta lagu xoojinayo wa dariiqatu ahli sunna wuxuu yahay wa dariiqati ahli sunna lagu xoojinayo iyo watarkiib watarhiib haddii loola jeedo waa la been sheegi karaa yidhaha wactalu waxayna cillo ay ka dhigteen bianna alwaciida hanjabaadka xadiisku waradda wuxuu ku soo arooray fii xaqi man kadaba calayhi qofkii nabiga dushiisa been ka sheega laa fi lkadibi lahu liajlihi qofkii nabiga dartiisa u been u sheegay inuu diintiisa xoojiyo taa loolama jeeda yidhaha wa huwa ictilaal baatil sheekhu wuxu uhi waa cillo baatil lianna almuraada bilwaciid waciidka muraadka laga leeyaha man naqala canhu lkadib waa qofkii nabiga sala allahu alayh wasalam been ka soo guuray sawaaun kaana lahu aw calayhi calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wadiinu diinka bixamdi illaahi waa kaamil hayru muxtaajin ilaa taqwiyatin bilkadib diinkuna uma baahnaba been in lagu xoojiyo baahay uma qabo diinta islaamka qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa cabdulcaziiz bni cabdillaahi huwa alfaqiihu almadani qaala xadahanaa ibraahimu bnu sacdin aladi yantasib ilaa cabdiraxman ibni cawf can saalix wa saalix bnu kaysaan almadani can ibni shihaabi zuhri qaal qaala abu salamata bni cabdiraxmaan ina abaa hurayra qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam qala wuxu rsulku sala allahu alayh wasalam ina alyahuuda wanasaara yahuud iyo nasaara laa yasbiquuna ma bedelaan ashayba bimacnaa laa yugayiruuna ashay yahuudda iyo nasaarada calaamaadkooda waxaa ka mid a hadday ciraystaan cirada ma bedelaan fakhaalifuuhum yahuud iyo nasaara khilaafuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam oo idinka haddaad xilliga cirada aada gaartaan yacni sibqiga waa sunno cilaan iyo wax lamida in la marsado sunno wey laakiin madowgu xaaraan wey ilaa nabigu sala allahu alay wasalam xadiiska abi quxaafa nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi hayiruu hada wajtanibu sawaad ciradan hala bedelo yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam madowgana ka fogaada uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamay qofku yacni cirada in la bedelo oo cilaan iyo wax lamida wixii uuna aan madow ahayn wixii aan madow ahayn in lagu bedelo in ay ka mid tahay waxyaalaha lagu khilaafayo yahuudda iyo nasaarada qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacala xadathana moxamed huwa moxamed ibnu macmar albasriy qaala wuxuu yihi moxamed ibnu macmar albasri xadathana xajaaj wa xajaaj ibnu minhaal albasriy qala xadathana jariir huwa jariir ibnu abi xaasim can ilxasan huwa alxasan albasriy qaala xadathana jundub ibnu cabdillaah fii hada almasjid ayuu noogu sheegay fii hada almasjid muxuu ula jeedaa xasan albasri waa masjidu basra waa masaajidkii basra ilaa sheekha basri ahaaye wuxuu yidhi wamaa nasinaa mana aanan halmaamin uu yidhi xasanulbasri mundu wakhtigii laga bilaabo xadaanaa jundub ibnu cabdillaahi markuu xadiiska noo sheegay laga bilaabo xadiiskaana ma aanan halmaamin wamaa naqshaa mana ka baqaynuu yidhi xasanulbasri an yakuuna jundubun jundub inuu ahaado kadaba inuu ku been sheegay cala nebiy nabigu inuu ka been sheegay sala allahu alayh wasalam mana ka baqaynaba qaala wuxuu yidhi jundub qaala rasuulu llahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi kaana fii man duul dhexdiisa waxaa ahaday duulkaas oo kaana qablakum hortiina ahaaday rajulu nin ninkaasoo bihi ninka jurxun dhaawac uu ahaaday fajazica ninkii waa argagaxay dhaawiciiyuu xamili waayey xanuunkiisii uu adkaysan waayey fa akhada ninkii wuxuu soo qaatay sikiinan sikiinuu soo qaatay midiyaa loola jeedaa mid midida annagu anu naqaano fa akhada ninkii wuxuu soo qaatay sikiinan midiyuu soo qaatay faxaza bihaa mididii wuxuu ku jaray yaddahu gacantiisii gacantiiuu middada isaga jaray famaa raqa'a damu dhiiggii ma uusan joogsan oo ma kala go-in dhiiggii xataa maata ilaa ninkii uu ka dhintay qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi caza wajalla baadaranii cabdii addoonkaygii waa ila soo degdegay binafsihi naftiisii uu dilay oo addoonkuu ila soo degdegay xaramtu calayhi aljanna jannan ka xarimuu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala ahlunaar xadiiskan waxaa laga qaadan man qatala nafsahu fa huwa min ahli nnaar qofku hadduu naftiisii dilo biayi wasiilaha ku dilo isagoo maskaxdiisu ay caafimaad qabtaa oo qofku uusan majnuun ahayn marba hadduu biayi wasiila wa biayi qasdin ha ula jeedo hadduuba naftiisa dilo qofku waa min ahli naar hadduusan ilaahay saamixin oo bifadlihi ilahay uusan ku saamixin qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala xadiisu abrasa wa aqraca wa acmaa haadaa midkani qisatu xadiisi abrasa kii baraska qabay xadiiskiisii xadiiskaa qisadiisii wa aqraca kii bidaarlaha ahaa xadiiskiisii qisadiisii wa acmaa kii indhoolaha ahaa indhoolihii xadiiskiisa xadiiskaa qisadiisii wa axaadiisu bani israa'iil wa cajaa'ibuhum wa qaraa'ibuhum ayuu sheekhu weli ku dhex jiraahe saddexdan ayuu rabaa sheekhu raximah llahu tacaala xadiiskii ka sheekaynayey inuu sheekhu uu noo sheego waa midkii reer banu israa'iilka ahoo baraska uu ku dhacay iyo midkii bidaartu ay ku dhacday iyo midkii indhoolaha ahaa iyo cajaa'ibtoodii qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala xaddaana axmed bnu isxaaq أحمد بن إسحاق السرماري أحمد بن إسحاق السرماري البخاري السرماري البخاري وهو ممن يمثل به شجاع وهو ممن يضرب به الشجاعة wuxuu ka mid yahay dadka geesinimada loogu soo qaato tusaalaha sheekhan la yidhaha axmed bnu isxaaq asormani albukhaari miman yudrabu bihi ashajaaca dadka geesinimada tusaalaha loogu soo qaato ayuu ka mid yahay waqad qatala alfan min alkufaar sheekhan axmed bnu isxaaq albukhaari sarmani kun gaalada ka mid a ayay dhaheen culimmada ahlulxadiisku gacantiisa uu ku dilay sheekha marka markuu kunka gaalada hal waran uu ku dilay warankiisa ma uusan dhigi jirin warankaasaa ilahay u barakeeyey halkaas waran uu iska sida jir warankaasu kun gaalo ah uu sheekhu ku dilay sheekhu marka waxaa la yidhi markuu dhimanayay wuxuu yidhi walowlaa annii akhshaa annahu min albidaci la awsaytu an yudfana hada rumxu maci waxaan ka baqiyuu leeyahay inaan bidco ku dhaco ma ahaateene waxaan dardaarmi lahaa warankan in layla aaso saasuu sheekhu dhihi jiray waranka kunka gaal aan ku dilay waxaan dardaarmi lahaa qabriga in laygula aaso saan u jecelahay waranka saasaan jeclaan lahaa laakiin haddana waxaan ka baqiyuu leeyahay wax nabigu uusan samaynin sala allahu calayhi wasalam inaan sameeyo oo bidco ah ayaan ka baqi saasuu sheekhu dhihi jiray qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacala xaddatana axmed ibnu isxaaq albukhaari sarmani قال xdثna cمر بن cاaصم هو البصري قال xdثna hmام هو hmام بن يحيى بن ديناr البصري قال xdثna إسحاaq بن عبدالله إسحاaq بن عبدالله بن أbي طلحة الأنساaري قال وxuu yhi إسحاaq xdثnي cبدالرحمن بن أbي cمرة المdني أن أbا هuريرةa xdثه أنh أbو هuريرة سمع النبي nabg inuu mqلay صلى الله عليه وسلم waa محول بالإسناaد الآtي isnaadka iman doono ayuu matnigii uu ku xawilay qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacaala waxadaanii maxamed xaamid indhig meesha xadaanii yo xaadaas maada meesha ku jirta qaala alimam albukhaariy raximah llahu tacala xa waxadaanii maxamed waa maxamed ibnu yaxya adduhli maxamedyaal fara badan ayaa shuraaxda ku sheegeen laakiin waxaa ugu raajixsan inuu yahay maxamed ibnu yaxya adduhli qaala xadaanaa cabdullaahi ibnu rajaa albasriy qaala akhbaranaa hamaam وhmام بن يحيى بن دينار الsابق في الإسناaد عن إسحاaq بن عبداللahi الsابق في الإسناaد قال xdثني cبدالرحمن بن أbي cمرة المdني أن أbا هuريرaةa رضي الله تعالى عنه xdثه أنه أbو هuريرة سمع وxuu mقلay رasuل الh رasuلka aله صلى الله عليه وسلم يقول وxaa لu لeyahy رasuulka aلe إنa ثaلاثة سدح سدحdaas و في بني إسرائيiل إنa ثaلاثة سدح ayaa fii bani israa'iil ahaatay khabarkiiba ka dhig ina alaatatan saddex ayaa fii bani israa'iil reer bani israa'iil dhexdooda ahaatay abrasa ayaa ahaaday ka bedel alaatatan abrasa ahaaday mid baras qaba iyo wa aqraca mid bidaaro ah iyo wa acma iyo mid indhoole ah badaa lilaahi ilaahay waxaa u daahiray caza wajalla an yabtiliy an yabtaliyahum ilaahay inuu jarribo oo ilahay imtixaan uu ka qaado bimacnaa buduwigan waa bimacnaa qadaa ayaa loola jeedaa badaa lilah bimacnaa qada allahu fi lazal ilaaha azalka wuxuu ku xukumay an yabtaliyahum nimankaa inuu jarribo fii cilmihi alqadiim uu hore ugu xukumay ee buduwigii luqawiga ah loolama jeedo buduwiga luqawiga waxaa weeye wax hore kaa qarsoonaa oo fikrad cusub inay kugu soo dhalato kaasaa waxaa la yidhaahaa badaa lifulaanin ra'yun jadiid hebel waxaa u daahiray ra'yi cusub oo hore uusan u ogeyn kaa marka loolama jeedo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa qadaa fi lazali hore yuu ilaahay u xukumay an yabtiliyahum inuu ilaahay jarribo oo imtixaan uu ka qaado saddexdaas fa bacatha ilayhim ilaahay wuxuu u soo diray saddexdii nin malakan malagaa ilaahay u soo diray faataa malagii wuxuu u tegey alabrasa kii baraska qabay faqaala markaasu wuxuu yidhi malagii ayu shayin shaygee axabu ilayka xaggaaga loogu jacayl badan yahy qaala markaasu wuxuu yidhi ninkii baraska qabay lownun midab ayaa xaggayga loogu jacayl badan yahy midabkaasoo xasano wanaagsan iyo wajildun maqaar maqaarkaasoo xasano wanaagsan qad xaqiiqa qadaraniya naasu dadkii waa ay qurunsadeen dadkii maqaarkaygii ayay qurunsadeen qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam famasaxahu malaggii waa masaxay kii baraska qabay fadahaba baraskii waa ka tegi wa ucdiya wa ucdiya waxaa la siiyey kii baras qabihii lownan midab ayaa la siiyey midabkaasoo xasanan ee wanaagsan iyo wajildan maqaar maqaarkaasoo xasanan wanaagsan fa qaala markaasuu malaggii wuxuu yidhi wa ayu lmaali maalka keebaa axabu ilayka xaggaaga looga jeceyl badaya qaala baraslihii wuxuu yidhi alibilu geelaan ugu jecelahay ma aw amase qaala ama wuxuu yidhi ninkii baraska qabay albaqaru lo aan ugu jecelahoy huwa isagaa isxaaq isxaaqaa shaka shakiyey waa isxaaq ibnu cabdillaahi isxaaq ibnu cabdillaahi ibni abi dalxat alansaari asaabiq fi lisnaad sheekhaas way sheekha shakiyey huwa isxaaq ayaa shaka fii daalika qowlkaas isagaa ku shakiyey oo wuxuu ku shakiyey ana alabrasa ninkii baraska qabay iyo wal aqraca kii bidaarlaha ahaa qaala axaduhumaa labadaa midkood inuu yidhi alibilu geel wa qaala alaakharu kan kalena uu yidhi albaqaru lo aan ugu jecelahay uu yidhi isxaaqa saas ku shakiyey fa ucdiya waxaa la siiyey aladii tamana alibila kii geela tamaniyey naaqata neef geelaha la siiyey hal ayaa la siiyey naaqadaasoo cusharaa'a toban sida ah oo toban bilood ah toban bilood riman toban bilood yacni riman oo dhali rabta oo qariibatulwilaada ah dhalideedu ay dhowdahay ayaa la siiyey fa qaala markaasuu wuxuu yidhi malaggii yubaaraku laka ha laguu barakeeyo fiiha naaqadan naaqadan allah kuu barakeeyo wa ataa haddana wuxuu u tegey malaggii alaqraca kii bidaarlaha fa qaala markaasu wuxuu yidhi malaggii ayu shayin shaygay axabu ilayka xaggaaga looga jecayl badan yahy qaala markaasu wuxu yidhi ninkii bidaarlaha shacrun xasanun tin wanaagsan aan ugu jecelahay wayadhabu canii xaggaygana inuu iga tago wayadhabu haada kanu inuu iga tago macnaha aqracu ula jeedaa bidaarta canii xaggayga uu iga tago qad xaqiiqa qadaraniya naasu dadkii waa ay qurunsadeen qaala nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi famasaxahu malaggii waa masaxay bidaarlihii fadahaba waa ka tegey bidaartii yani aafadiyaa ka tagtay oo bidaartii waucdiya waxaa la siiyey shacaran tinaa la siiyey tintaasoo xasana wanaagsan qaala markaasuu malaggii haddana wuxuu yidhi fa ayulmaali maalka keeba axabu ilayka xaggaaga looga jeceyl badan yahy qaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii bidaarlihii albaqaru lo ayaan ugu jecela qaala nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fa acdaahu malaggii wuxuu siiyey baqaratan neef neef lo ohuu siiyey baqaradaasoo xaamilan ee riman neef la oho riman ayuu siiyey wa qaala markaasuu malaggii wuxuu yidhi yubaaraku laka ha lagu barakeeyo fiiha fi lbaqara baqaradaas allah kuu barakeeyo waataa haddana malaggii wuxuu u tegey alacmaa kii indhoolaha faqaala markaasuu malaggii wuxuu yidhi ayu shayin shaygay axabu ilayka xaggaaga looga jecayl badan qaala markaasuu wuxuu yidhi indhoolihii yaruddu llaahu ilaahay inuu soo celiyo ilaya xaggayga basari araggayga in ilahay uu soo celiyo kaasaan ugu jecelahay oo fa ubsiru bihi bilbasari araggaas aan ku arko annaasa dadka aan ku kala arko qaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi famasaxahu malagii haddana waa masaxay acmihii indhoolihii faradda allahu ilayhi ila alacma indhoolihii ilahay wuxuu u soo celiyey basarahu araggiisii qaala nabigu qaala markaasuu malagii wuxuu yidhi fa ayu lmaali maalka keeba axabu ilayka xaggaaga looga jeceyl badanya qaala markaasuu wuxuu yidhi indhoolihii alghanamu ariyaan ugu jecelahay maalka fa acdaahu malagii wuxuu siiyey shaatan neef ari ah shaatadaasoo waalidan ay daata waladin shaato walad u saaxiib ah walad oo waxar iyo wax la mida wadata ayuu siiyey fa untija haadaani labadani waa dhaleen untija waa siiqat lmajhuul laakiin macnaheedu waa musamawo macnaheeda musamawo fauntija haadaani labadani waa dhalin labada dhalin yani maxaa loola jeeda waa saaxib alibil walbaqar geelina waa dhalay loodina waa dhashay wawallada haada kanina waa dhalay kan maxaa loola jeeda saaxibu shaat saaxibu shaat waxbaa u dhashay wey haada yani shaatadan u celina waa xayawaankan wey xayawaankii la siiyey asagana waa u dhalay wey fa kaana lihaada kan waxaa u ahaaday waadin tog togaasoo min alibili ee geel ah walihaada kana waadin waadigaa u ahaaday waadigaasoo min baqarin lo ah walihaada kana waxaa u ahaaday waadin tog togaasoo min qanamin ari ah waa imtixaan wey nicmada ilaahi subxaanahu watacaala dadka waa ku imtixaani shartana waa lagu imtixaani wanabluukum bilkhayri washari wanabluukum bishari waalkhayri fitna wanabluukum bishari waalkhayri fitna uma markaa kabacdi inahu malagii haddana ataa wuxuu u tegey alab rasa kii baraska qabay fii suuratii ugu tegey muuqaalkiisii iyo wahay'atii qaabkiisii ayuu ugu tegey fa qaala markaasuu wuxuu yidhi malagii rajulun ana anigu rajulun nin an ah ninkaasoo miskiin imtixaankiyaa bilowday waa la imtixaani wey ana anigu rajulun nin an ah ninkaasoo miskiinun miskiin ah taqadacat bihi ninkaasoo taqadacat bihi ninka alxibaalu xarkihii ay ka googo-een wey fii safarihi safarkiisa dhexdiisa xarkihii ay ka googo-een wey waa kinaayatan can qilati zaadi wa inqidaacihi waxaa looga kinaayonaa zaadkii inuu ku yar yahay oo zaadkii uu ka go-ayo falaa balaaqa gaarid ma ahanin alyowma maantay ilaa billaahi ilaahay ma ahan uma markaa kabacdi bika adiga ma ahan waddankaygii aan u socday ilaahay markii laga soo taga adiga uun ayaan kaalmo kaa dooni ayuu ula jeeda asaluka waxaan kugu weydiistaa biladii allihiyaan kugu weydiistaa acdaaka ku siiyey allowna midabkan ku siiyey midabkaasoo alxasana wanaagsan waljilda maqaarka ku siiyey maqaarkaasoo alxasana wanaagsan walmaala maalkan wanaagsan ku siiyey baciiran hal neefaan ku weydiisanoo geela baciirkaasoo ataballaqu bihi calayhi baciirka dushiisa aan ku gaaro fii safari safarkayga aan ku gaaro qaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii abraska ahaa oo barasqabaha ahaa lahu malagii wuxuu ku yidhi ina alxuquuqa kahiiratun xuquuqdu waa fara badanta xuquuq badana laygu leeyahay oo maalkan ba anigaba igama roona ayuu ula jeedaa fa qaala markaasuu wuxuu yidhi malagii lahu kii abraska ahaa barasqabihi wuxuu ku yidhi kaanii waaba anigoo acrifuka ku aqaana aa ku garanaah wy alam takun sooma aadan ahayn abrasa nin barasqabaa sooma aanan ahayn yaqdaruka xaal annaasu dadku ay ku qurumaystaan faqiiran xaala tahay ruux saboolah fa acdaaka allaahu ilaahay sow maalkan iyo hantidan ilaahay kuma siinin fa qaala markaasuu kii barasqabaha nicmadii ilaahay ku jisaarow inkiro barasqabihii wuxuu yidhi laqad xaqiiqee waristu anigu maalkan waa dhaxlay likaabirin can kaabirin laanta macnaa can wey likaabirin can kaabirin oday weynaan ka dhaxlay kaabirkaasu isaguna warisa can kaabirin kaabirkaas odagaas weyn isaguna odo kaloo weynoo awowihiisu kasii dhaxlay maal hadda la helay miyaad u malaysaa yidhi wax hadda la helay un waxaan maaha wax dhaxaltooyaahoo fackafacan ka dhaxalnay ooyuu yidhi maalkan aan haysanno fa qaala markaasuu malagii wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban beenaale haddaad tahay fasayaraka allaahu ilaahay ha kaa ahaysiiyo ilaa maa xaal xaalkaasoo kunta aad ahaa jirtay sidaad ahaa jirtay musiibadii iyo fakrigaagii iyo cudurkaagii ilaahay kuu soo celiyo wa ataa malagii haddana wuxuu u tegey alaqraca kii bidaarlaha ayuu u tegey fii suuratii ugu tegey suura muuqaalkiisii iyo hay'atii qaabkiisii fa qaala markaasuu malagii wuxuu ku yidhi lahu kii aqraca ahaa midla maa ayoladii kii oo kale qaala malagu lihaadaa kan uu ku yidhi barasqabihii uu ku yidhi waradda ninkii aqraca ahaa calayhi malagga dushiisa wuxuu ku soo radiyey midla maa hadal wax lamid a hadalkaasoo radda ninkii oo abraska ahaa calayhi malagga uu ku soo radiyey hadalkii oo kale wuxuu yidhi laqad waristu likaabir can kaabir awoyaal horaa maalkan laga dhaxlay maal shalay iyo daraad la helay ma ahan fa qaala markaasuu wuxuu yidhi malaggii in kunta haddaad tahay kaadiban beenaale haddaad tahay fasayaraka allaahu ilaahay ha kaa ahaysiiyo ilaa maa xaal xaalkaasoo kunta aad ahaa jirtay musiibaad ku dhex jiri jirtay musiibadaadi dib allah kuugu celiyo waataa haddana wuxuu u tegey alacmaa indhoolihii u tegey malagii fii suuratihi muuqaalkiisii ugu tegey fa qaala markaasuu malagii wuxuu yidhi rajulun ana anigu rajulun nin ana ninkaasoo miskiinun miskiin ah wa bnu sabiilna waan ah ruux iska musaafiro ibnu sabiilna waa wataqadacat bihi ninkaasna waxaa la go-ay alxibaalu xarkihi aa la go-ay fii safarihi safarkiisa iyo xalkihii kala go-ayo falaa balaaqa gaarid oo waddankayga aan gaaro alyowma maanta ma ahaanin ilaa billahi ilahi ma ahanin uma bika adiga ma ahanin asaluka waxaan kugu weydiistaa biladii allihii radda calayka dushaada ku soo celiyey basaraka araggaagii shaatan aan kugu weydiistaa hal neefoo ari ah shaatadaasoo ataballaqu biha shaatada aan ku gaaro fii safari safarkayga aan ku gaaro wa qaala markaasuu wuxuu yidhi indhoolihii qad kuntu waxaan ahaan jiray acma indhoolaan ahaan jiray halkaa ninaa imtixaankii ku guulaystay halkii ninoo indhoolaha ahaa ayaa imtixaankii ku guulaystay oo ilaahay uu waafajiyey wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaan jiray acma indhoolaan ahaan jiray faradda allaahu basarii araggaygii ilaahay ii soo celiyey wa faqiiran saboolaan ahaan jiray waqad aqnaanii ilaahay waa ideeqay fakhud maa shi'ta waxaad doonto ka qaaduu yidhi xoolaha fa wallahi ilah baan ku dhaartay laa axmaduka anigu kaaga mahad celin maayo alyowma maantay lishay-in litarki shay-in shay ka tegiddiisa kaaga mahad celin maayo waxaad doonta waxba ha iga tegi haddaad doonto shay aad ka tagto kaagama mahad celin maayo shaygaasoo akhadtahu aada qaadatay lilaahi liajli illah ilaahay dartiisna aad u qaadatay macnaa shay ilaahay dartiisa aad u qaadatay maanta ka tegiddiisa kaaga mahad celin maayo bal waxaan kaaga mahad celin calaa akhdihi ayuu ula jeedaa qaadashadiisaan kaaga mahad celin maayo fa qaala markaasu wuxuu yidhi malaggii wuxuu yidhi amsik hayso maalaka maalkaaga hayso fa inamaa in kale maahane ubtililtum waa laydin jarribay saddexdiinna waa laydin imtixaanay faqad rudiya canka xaggaaga waa laga raali noqday wa sukrida calaa saaxibayka labadaadii saaxiibna waa loo carooday oo caro ilaahiyaa ku dhacday marka taasi waxay daliil u tahay mar walbaba nicmada in laysku jarribayo allah subxaana wa tacaala aclam